asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maktabatulhuda waxay idin soo gudbinaysaa darsigii tobnaad ee kitaabka
bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasali allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baabun fi zakati lancaam hanamun waabqaarun waiblun bacdaha hadihi hiy alancamu khayru bayaani wanisaabuha anasun rawahu mufasala faxfadhu xifdan muusa qalba bunyaani ومعاaذ yrwي سنة البqر اltي صxت فcض عlyh bالأsناn kitaab الزakاad baan ku dhex jirnay waa qaybo ayuu ina yidhi ilaa toban nooc baa laga sakeeyaa oo xoolaha ka mid a wuxuu inoo soo sheegay dahabka iyo fidada waa labadii lacagood wuxuu halkan ku xijiyey xoolaha nool oo noocii saddexaad ah wuxuu yidhi khanamun adhi iyo wa abqaarun lo iyo wa iblun geel oo bacdahaa labadaa gadaashooda ahaaday haadihi haadii midani hiya iyada ayaa al-ancaamu nicmoolayda ah xoolaha la dhaqdo wey khayru bayaanin caddayn tii ugu khayr badnayd wey wa nisaabuhaa qadarka sakadu kaga waajibtana anasun anas ayaa rawaahu wariyey mufasalan xaal uu yahay mid la kala dhigdhigay ee faxfadhu xifdi xifdan xifdi xifdi xifdigaasoo muusaqal bunyaani dhismihiisa la adkeeyey wa mucaadun mucaadna yarwi wuxuu wariyaa sunnata albaqari lo-da sunnadeeda lo-da xadiisku soo aroray allatii sunnadaasoo saxad asaxday ee fa cudda qaniin calayhi korkiisa waxaad ku qaniintaa bil asnaani ilkaha ku qaniin buk saddexdaas ayaa ancaam laysku yidhaahdaa waa geela iyo lo-da iyo adhiga nisaab bay leeyihiin shartina way leeyihiin shardiga waa kii aan darsigii shalay kusoo marnayo oo beytkii inoogu dambeysoo garamaysaan bihimaa wabilancaami shartun xaasilun xawlun yaxuulu nihaayata alxawalaani sooma shardi waa kaas horto shardigoodu waa inuu sanad usoo wareego oo sanadkii hal mar baa sakada ku waajibtaay laba goor kuma waajibto talabaadi waxa weeyaan waa in xooluhu ay gaadhaan qadarkii sakada ku waajibaysa oo dee ari walba iyo geel walba saka kuma waajibto qiyaas qadar markuu ruuxu mulkiyo ama yeesho ayay ku waajibtaa iyadana waxaa warinaya xadiidkeedoo faahfaahsan siduu inoo sheegay anas ibnu malik baa warinaya xadiidkaa xifdi buu ku yidhi xadiidkaasi waa xadiidka kusoo arooray saxiixeynka iyo keyrkood fi saxiix albukhaari baan dhihi lahaa wuxuu nabigu yuri sl lay slam fima duna fima duuna hamsin wacishriina min alibli alhanam shan iyo labaatan neef oo geel ah wixii ka hooseeya yacni waxaa ahaaday adhi yacni waxaa geel geela waxaa geel ka baxa oo geel laga qaada markuu shan iyo labaatan gaadho intuu ka hooseeyo adhi baa laga qaada see looga qaadayaa fii kulli khamsi dawdin shaatun shantii neefoo geelaba hal neefoo adhiyaa ka baxay markuu toban gaadhana labaa ka baxay markuu shan iyo toban gaadho saddex markuu labaatan gaadho oo sidaas shan iyo labaatan markuu gaadho markaasaa neef geela ka baxay saas way macana ayib wuxuu yidhi marka fa idaa balaqad hadday gaadha buu nabigu sal ly slam khamsan wa cishriin shan iyo labaatan bay gaadhay maxaa ka baxay neefka geela ka baxay waa noocee fa fiiha bintu makhaad bui yani ina yani hooye uurle mid hooyadeed ay rimanta bintu makhaad macnaha waxa wey hooyadeed baa rimano sanadkii labaad bay gashay waay sanad baa u dhamaaday sanadkii labaad bay gashay ayib da-dii iyada ku xigtay bay hooyadeed rimanta nidigtaasi sanadkii labaad gashay baa laga qaadayaa ilaa an tabluqa khamsan wa halaatiin ilaa ay geelu ka gaadho shan iyo soddon bimacnaa garoo lix iyo labaatan waa unirigti toddobiyo labaatan waa unirigti sideed iyo labaatan waa nirigti soddon waa nirigti soddon iyo afar waa unirigti shan iyo soddon markuu gaadho bay nirigti isbedelaysa oo neef kale noqonaysa oo qaas baa waxay udhexeeya tirooyinka udhexeeya tii horun bay raacsan yihiin macnaha waxba soo kordhin maayaan ayib shan iyo soddon markay gaadho fain lam yakun fiiha bintu maqaad kaba soo qaad waxaynu nidhi marka shan iyo labaatan geelu uu yahay nirigtaasaa ku waajibaysa haddiiba nirigtii laga waayo geela ka war fabnu labunin dakar buu nabig sal lay slm marka waxaa laga qaadaya yani qaalin yar qaalin yaroo hooyadii marka ay dhashayo marka ay caano leedahay taqriiban ibnu labuunka sanadkii saddexaad buu galay saas ibnu labuunka sanadkii laxaa saddexaad buu galay laba sana u dhamaatay hadday nirig tahay oo dhadig tahayna sanadkii labaad bay gashay oo sanad bay dhammaysatay haddii laga waayana waxaa lagu bedelayaa qaalin yar ama qurbac yar oo sanadkiisii saddexaad galay laba sanana u dhammaatay ayaa markaa lagu bedelaya mar walbaba dhadigaa ka qiimo badan macnaha dhadigaa ka qiimo badan marka haddii dhadigii la waayo qaalin ka weyn oo sanad ka weyn baa markaa lagu bedelaya oo maxaa xoolaha laga dhex raadinaya ayib shan iyo soddon markay gaadho ilaa an tabluqa hamsan wa halaatiin shan iyo soddon markay gaadho wixii ka dambeeya bay isbedelaysa wuxuu nabi uri sal ly slam faida balaqat sittan wa halaatiin shan iyo soddontu xaggii hore dhacsanta hadduu gaadho lix iyo soddon fa fiiha bintu labunin marka waxaa ku waajibaya nirig hooyadeed ama qaalin hooyadeed ay caano leedahay hooyadeed baa da'dii labaad bay nuujinaysa dadeedii da'dii iyada ku xigtay baa nuugaysa macnaha bimacnaa waa qaalin sanadkeedii saddexaad ku jirta ayaa laga bixinaya macana ilaa hamsin wa arbaciina ilaa laga gaadho afartan iyo shan laga gaadho ilaa afartan iyo shan qaalintaas sanadka saddexaad ku jirta baa laga bixinaya macnaha isma bedelayso fa idaa balaqat sittan wa arbaciin afartan iyo lix markuu gaadho fa fiiha xiqatun taruqat lfaxli ilaa sitiin buu nabig sal lay slm marka waxaa ka baxaya afartan iyo lix iyo wixii ka koreeya xiqa xiqadu waxaa la yidhahdaa waa qaalinta gaadhay xilligii uu ratigu abaahin lahaa way awr mudatay bay dhahaan wadadadu yani qaalin awr mudatay bimacnaa awrku inuu abaahiyo bay gaadhay way macnaha saddex sanaa u dhammaatay sanadkii afraad bay macnaha gashay wa xiqa la yidhahda daruqat lfaxli oo ratigu abaahinayo wey afartan iyo lix ilaa lixdan bay sidaa ku soconaysa oo qaalintaa afar jirkaa la bixinaya fa idaa balaqat ixdaa wa sitiin markay lixdan iyo kow gaadho geelu fa fiiha jadacatun ilaa khamsin wa sabciin marka waxaa laga bixinayaa jadacatun mid lasoo yani ilka dhacsatay mid ilka dhacsatay oo macnaha qaalin ilka dhacsatay waa sanadkii shanaad bay ku jirta sanad afar sana u dhamaatay sanadkii shanaad bay gashay macnaha jadaca la yidhahda iyada ayib ilaa uu gaadho hamsin wa sabciin toddobaatan iyo shan ilaa uu ka gaadho taasaa laga bixinaya fa idaa balaqat sittan wa sabciin toddobaatan waxaan dhihi lahaa ha fa idaa balaqat sittan wa sabciin ha a hadday geelu gaadho toddobaatan iyo lix hadduu gaadho wixii ka koreeya fa fiiha bintaa labunin laba qaalmood oo sanadkii saddexaad ku jira laba qaalmood oo dhadig ah oo sanadkii saddexaad ku jira laga bixinaya ilaa laga gaadho ilaa tisciin ilaa sagaashan geelu gaadho fa idaa balaqat ixdaa wa tisciin sagaashan iyo kow hadduu gaadho fa fiiha xiqataan laba gaadhay xilligii ratigu abaahin lahaa oo macnaha afar jiroo sanadkii afraad ku jira oo laba qaalmooda baa laga bixinaya oo dhadiga macna ilaa cishriina wa mia labada qaalmood waxaa la bixinayaa ilaa boqol iyo labaatan geelu ka gaadho fa idaa zaadat calaa cishriina wa mia boqol iyo labaatan markuu ka ziyaado fa fii kulli arbaciina bintu labuun wa fii kulli khamsiina xiqa marka qaacidaa lagu siinaya inta boqol iyo labaatan ka hoosaysa ee ka yaryahay umbaad xifdini inta kale qaacidaa lagu siinao marba halkaa hadduu ka bato waxaad qaadanaysaa afartankiiba waxaad laga bixinayaa qaalin saddex jir ah sanadkii saddeaad ku jirta kontonkii kastana waxaa laga bixinayaa qaalin sanadkii afraad ku jirta wahaakada dawaaleyka sidaa kuwaad marka haluma jara maalan wixii dhexda ku jiro oo tiradaasi ka dhexdeeda ku gogo-ana wax qiimay kordhinayaan ma leh maalan boqol iyo soddon hadduu noqdo boqol iyo soddon neef waxaad fiirinaysaa imise afartanaad baa ku jirta imise kontonaad baase ku jirta meeq- meeq- meeqa afartanaad baa ku jirta ya laba afartanaad iyo konton waay soo ma laba afartanaad soo siddeetan ma konton ku dara boqol iyo soddon waay boqol iyo afartan markuu noqona meeqa waay ya laba kontonaad iyo afartan waxaa kale saa ku boqol iyo konton markuu gaadhana waa saddex kontonaad boqol iyo lixdan saabaad ku wad ma jabayso qaacidadaas marba hadduu boqol iyo labaatan soo dhaafo qaacidadaas qaado saas maana waa aad buu ufududayaha markaa waa fududaanaya maana inta ka horraysa unbaa u baahan tiradaa ilaa tirada neefkaasa ka baxay tiradaa ilaa tirada neefkaasa sidaan soo sheegnay in loo xifdiyo maana ayib taasi marka waa geela xadiidkaas anas ibnu malikin radi allahu canhu baa ku asaxay waa xadiidkii dheeraaya nabigu sal alay waslam zakawaadka uu kaga hadlay zakada xoolaha uu kaga hadlay maana ayib taasi waa mid ah arigana sidoo kale arigana nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidkiisa isagana waa ka wa fii saa'imati alghanami isla xadiidka anas ibnu malik ariga kiisa foofa ida kana arbaciina fa fiiha shaatun afartan hadduu yahay neef ariga ka waajibaya ilaa cishriina wa mia ilaa boqol iyo labaatan arigu ka gaadho yacni afartan iyo boqol iyo labaatan waa isku sako hal neef baa ka baxay ninka afartan neef leh hal neef buu bixin ninka boqol iyo labaatan lana hal neef unbuu bixin ayib fa idaa zaadat calaa cishriina wa mia boqol iyo labaatan markay ka siyaado boqol iyo labaatan iyo kow iyo wixii ka badan uu noqdo fa fiiha shaataan laba neef oo arigaa ka waajibay marka neefkaa labaatanka siyaadinaya maalan arigii waa soddon iyo sagaal neefkaa afartanaad tira baadi weyn cegi maana neef buu galaafanaya soo waxaa kaloo nacebiyin boqol iyo labaatan markuu arigu yahay rida boqol iyo labaatan iyo koowaadna way nacebi laanna neef bay galaafan rabtaa iyaduna haakada ina sekadari waxa weye bar haddaan diin ahaan wixii loogu qanacsanay dadku waxa weeyaan oo bakaylnimada ka badas binaadam ayib ilaa an tabluqa mi-atayn ilaa laba boqol ay ka gaadho boqol iyo labaatan hadduu dhaafo ilaa laba boqol uu ka gaadho waa laba neef laba neef baa ka baxay fa fiiha wixii laba boqol ka badan marka fa fiiha laba boqol markuu gaadho fa fiiha halaatu shiyaahin markaas saddex neef baa ka baxay ilaa yani waxa wey ay ka gaadheen saddex boqol ilaa an tabluqa alaamia saddex boqol ilaa ay ka gaadho fain zaadat cala alaaamia fa fii kulli miatin shaatun shaatun saddex boqol markay gaadho hadday laba boqol wixii ka badan ilaa saddex boqol waxaa ka baxaya saddex neef baa ka baxaya sooma markii saddex boqol ay gaadho waa un saddexdii neef wixii ka siyaasan oo saddex boqol ka bataay boqolkii neef baa waxaa ka baxaya neef adhiyaa ka baxaya wixii aan boqol gaadhsiisaynna waa la tuuraya maalan afar boqol buu noqday waa afar neef hadduu saddex boqol iyo konton noqdona waa saddex neef kontonka waxba laga soo qaadi maayo shan boqol hadduu noqdo waa shan neef hadduu afar boqol iyo konton noqdo afar boqol iyo afartan waxaa dhexda ku jira waa la tuuraya waa kada qiyaaskaasaad marka iyadana ku socdanaysa maa ayib waxaa ku yimid lodii loda iyada xadiiskeedu waa xadiidka uu wariyey mucaadi ibnu jabal siduu matnigaba ku sheegay nadmiga uu ku sheegay nebigu sal lay slam yaman buu u diray wuxuuna amray an ya'huda min kulli alaaiina baqara tabiican aw tabiica nebigu wuxuu mucaad amray markuu yaman u diray soddonkii neefoo lo-ba inuu ka qaado yani dib yar ama weyl weyl ama dibir yar ama weyl weyl ama weyl bimacnaa waxa weeyaan tabiica waxaa la yidhaahdaa waa markuu sanadka hore ku jiro hal sano jir markuu yahay ayaa la yidhaahdaa tabiic la yidhahdaa tabiic waa hadduu lab yahay markay dhadig tahayna waxaa la yidhaahdaa tabiicatun waa weyl iyo weyl ama weyl iyo dibi wa min kulli arbaciina musinna afartankii neefee lo-ana oo kasta waxaa laga bixinayaa buu xadiisku sheegayaa yacni musinna sanadkii saddexaad neef lo oo ku jira sanad saddexaad bay ku jirtaa manaa musinada saa sanad ah ayib sidaasaana waxaa ku tegay jumhuur ahlicilmi baa ku tegay xadiidka abu daawuud iyo axmed baa soo saaray culimada badankoodna saasay ku tageen nisaabka lo-du inuu yahay soddon neef wixii ka yarna aan seke lagu lahayn shaafici iyo axmed iyo maalik baana sidaa maray waana sida xadiidka daahirkiisa laga qaadanayo wuxuuna yidhi marka hanamun adhi iyo wa abqaarun iyo lo iyo wa iblun geel oo bacdahaa gadaashooda ahaaday yacni ka dambeeya labadaa kale gadaashiisa ahaadoo sheegidda xaggeeda uu sheegay buu ka wada haadihi midani hiya iyadu alancaamu waa nicmooleydii wey khayru bayaanin caddayn tii ugu khayr badnayd wey caddayntaan caddeeyey wa nisaabuhaa nisaabkeedii iyo qadarkay sakadu kaga waajibtana anasun anas ayaa rawaahu wariyey mufasalan xaal uu yahay mid la kala dhigdhigay anas xadiidka uu warinayo labadaas oo ah hanamka iyo ibilka baa ku soo arooray faxfadhu xifdi buu ku yidhi xadiidka anas xifdan xifdi xifdi xifdigaasoo muusaqa albunyaani dhismihiisa la adkeeyey xifdi sugan oo adag oo aan kaa dumaynidooda halmaamina xifdi buu ku leeyahy wa mucaadun mucaadiyarwi wuxuu warinayaa sunnata albaqari lo-da sunnadeed lo-da xadiis ku soo arooray allatii sunnadaasoo saxad asaxday ee fa cudda qaniin calayhi korkiisa bil bil asnaani ilkaha ku qaniin buu ku meeshaas masaluu isaaraynayaayo wadaadku sharaxa markuu sharxayo wuxuu isaaraynayaa ariga waxaa ku soo arortay xadiidkiisa wa fii saimati lhanam wa fii saimati saa'imati alghanam ariga kiisa foofa halkaa waxaa laga fahmayaa qeydkaas ariga aan foofin inaan zake lagu lahayn oo macnaa ariga la calfiyo ariga la calfiyo xidhxidhan oo uun la quudiyo kaa inaan zake lagu lahayn baa laga fahmayaa wa fii saa'imati alghanam waana sida ay culimo badan ku tageen wadaadkani laakiin waa khilaafsan yahi wadaadkan uu khilaafsan yaho wuxuu leeyahay foofiddu sharti maaha nusuus kalaa soo arortay oo caama buu leeyahay laakiin caadatan waxaa la yaqaanaa haddii nusuus caama soo aroorto mid qaydana uu khaasana soo arooro khaaskaa la qaadanaya oo yuxmalu alcaama cala alkhaas wa yuxmalu almutlaqu cala almuqayid marka qeydka saa'imat yani waxa weeyaan saaimatu muxuu ahaa alhanam saa loogama tegi karayo xadiid ahaanna waa sugan yahay dilaalana waa leeyahay nebigu markuu cabirayo ariga kiisa foofa oo adrig oo dhan uusan dhihin bimacnaa lo-da iyo geela iyona kiisa la calfiyeen foofin waa la mid mar haddayna xooluhu foofin kharash baa ku baxaya saas way macanaha kharash baa ku baxayo dee yani waxaa la iibinaya cawskoodii oo lasoo gurayaa oo yani waxaa laga yaabaa in kharash kaba badanba waxay soo sareen uku baxayo marka yani waxa masale ictibaarteeda la weya culimo badanna ay ku tageen in marka yani la yidhaahdo laiska ihmaaliyo waa waxaan suroobi karayn maanaha ayib baabun fi zakati zuruuc waxyaalaha dhulka ka soo baxa zakooyinkooda ayuu baab u yahay wa zakatu zarcin waa noocii afraad wa zakatu zarcin uujibat fi arbacin qamxin shaciirin wazabiibu yudaani wاtamru raabicuha wama fi gayriha shayء وcshر xaqha lmucaani إla lmasniyi faنiصf اlcshri hud awsaqha خaمس نصaabu bayaani casl اlxima اlbariyi fiihi زakاtuhu wاlcshru tu'khadu صxa bاlburhaani wزakاةu zarcin zarciga zakadiisu uujibat waa la waajibiyey fii arbacin afar dhexdoodaa lagu waajibiyey afar shay qamxin qamandida dhexdeed shaciirin iyo heed wazabiibu zabiibkiina yudaanii waa u dhow yahay watamru timirtiina raabicuhaa tirada afraad wey wamaa fii gayrihaa inta aan sheegnay waxaan ahayn dhexdiisa ma ahaanin shay-un waxba inta aan sheegnay waxaan ahayn wax sakaa laguma leh wa cushrun toban meelood meel wey xaquhaa xaqeedu xaqa lagu leeyahay laga bixinayana waa toban meelood meel limucaani ha yacni wuxuu u sugnaaday arrinkaasi limucaani ay limustafiidin nin faaidaysanay nin faaida doon ah a waxaa kaloo idhahdaa limucaanin ay muqirin bilxaqi nin xaqa qirhayo oo aan macangegahayn oo wixii loo sheega qaadanaya kaasuu usugnaaday ilaa limasniyin xaqa laga bixinaya waa toban meelood meel ilaa limasniyin kii awrta lagu waraabiyey mooye yani kii awrta iyo yani xoolaha lagu waraabiyey mooye fa nisful cushri toban meelood meeshii meeshaa niskeed khud qaad buu ku yidhi awsaaquhaa wisqiyaalkeedu khams w shan wey nisaabu bayaanin nisaab caddayntii wey ama caddaan yani waa nisaab cad wey aslul asalulximaa yani sh- sharidda meesha la sharay meesha la seereeyey ee la sharay malabkeedu albardiyi ee baadiyaha iyo beriga loo nisbeeyey fiihi dhexdiisa waxaa ahaatay zakaatu zakadiisa isagana ahaatay waalcusru toban meelood meel ayaa yu'khadu isagana laga qaadaya saxa waa asaxay arrinkaasina bilburhaani xujada cad buu ku asaxay zarcigu waa dalaga soo go-ah ee ka soo go-ah een yani dhulka ka soo go-a wey waxyaalaha dhulka ka soo go-a in zaka lagu leeyahay waa laisku waafaqsanya qur-aankuna dee waaba caddeeyey oo ilahi subxana wa tacala waa ka yidhi wa-aatuu xaqahu yawma xasaadihi maalinta aada goosanaysaan xaqkiisa bixiya waa ilahi subxana wa tacala saas macnaha marka isagu ma leh hawl ma leh saan horeba usoo sheegnay sanad usoo wareegaya ma jiro markaa la goosto oo geedka laga goosto baa la doonaya hal mar in laga sakeeyo oo bas ayib wuxuuna yidhi marka in laga sakeeyo waa la waajibiyey laakiin afar shay waxyaalaha dhulka ka soo baxa afar shay basaa laga sakeynayaa buuri waa qamxiga qamxigu bimacnaa waxa wey waa waa waa burka burka waxyaalaha burka laga sameeyo qamandida iyo wixii la halmaala noocyo kala duwan buu leeyahy weeyaan shaciirkuna waa baashan heedda la yidhaah zabiibkuna waa kan cinabku markuu dhadho oo dhacaanku intuu ka baxo uu adkaado kan macnaha waxa wey meelaha lagu iibiyo wey zabiibka ayib iyo timirta afartaas afartaa unbaa wax dhulka ka soo baxa zake lagu leeyahay buuri wixii kaloo dhan zake laguma leh hadduu badr yahay hadday baashi ahayd galley tahay hadduu bariis yahay haddii wixii aan cunaynay oo dhan aan beeranaynay intan waxaan ka beernaaba iska yar sake laguma le buu yidhi ayib madhabkaas uu maray wadaadku isagu uma horraynin waa looga horreeyey culimadii salafka rag ka mid a maray waxaa ka mid ah xasan albasri ibnu siriin sufyaan athawri ibn abi leyla shacbi waxaana rajaxay sidoo kaleeto aada ugu nusreeyey abu cubayd alqasim ibnu salaam saas way macnaha waxaana daliishanayaan daahiriyada aada iyo isagana macnaha u qabta iyo rag kaleeto sancaan iyo shawkaan iyo mutaakhiriin sidiq xasan qaan iyo rag baa u nusreeyey ayib waxay daliishanayaan xadiidka abu muusa iyo mucaad laga wariyey oo xaakim iyo bayhaqi ay soo saareen nebigu markuu labada saxaabi uu yaman u diray wuxuu ku yidhi laa ta'khudi asadaqata ila min hadihi alarbaca sakada ha ka qaadin afartaa waxaan ahay waa afartee alshaciir waalxinta wazamiib wazabiib waltamr xintada shaciirta garana waa heedda xintadana waa qamxigii oo qabandida burka laga sameeyo zabiibkuna waa kaan hadda sheegna tamar sanaateenta xadiidka sanadkiisu waa saxiix shawaahidna waa leeyahay saas maana xadiidkaasi marka cuskanayaan culimadaasi waxay leeyihiin afartaa shay waxaan ahayn sake laga qaadi maayo saas maana ayib laakiin jamaahiirtu waxay qabaan culimada badankood salafan wa khalafa waxay ku tageen wixii dhulka ka soo baxa zake waa lagu leeyahay afartaana waa ka badanta afartan xadiiska waa ku soo aroortay laakiin ree yamaneed waxaa dhici kartay inay intaa un beeran jireen zake maxay ku waajibaysaabay marka culimmadu iyaga dhexdooda markay yidhahdaan zaka ha ku waajibta afartan waxaan ahayn sake waa lagu leeyahy bay haddana kusii kala tegayaan afartan markii laga tago maxaa kaloo zake lagu yeelan doonaa qaar waxay leeyihiin wixii kayd geli kara qaar xataa qudaartay kusii waajibinayaan qaar wax kastoo dhulka laga goostay ku waajibinayaan wahaakada iyagii baa sii kala tegaya marka masaladu marka waa masalo murankeeda iyo hadalkeedu aada u badan yahay macnaha oo khilaafkeedu uusan fududayn ayib wuxuuna yidhi marka intaa markuu ka baxay afartaa waxaan ahayn seke laguma le buuri waa ra'yiga ay qabaan culimada aan sheegnay macnaha maxaa laga qaadayaa ama afartan ha noqdo oo madhabkan hadda uu sheegay mar ama madaahibta kaleete culimada maro ha kula xoog badnaato kay noqotoba maxaa ka baxaya beerta wixii go-ay waxaa ka baxaya toban meelood meel baa laga bixinaya toban meelood meel ayaa laga bixinayaa saas way manaa cushur cushur bimacnaa wixii ku go-ay ee kuu soo baxay baa toban meelood uqaybinaysa sagaal meelood adaa iska leh meel la sakee saas man cushurku saas ayib w wuu inoo soo reebo haddana wuxuuna yidhi toban meelood meel waxaa laga bixinayaa haddii beerta ay waraabiyeen masalan ilaha durdurahaya iyo webiyaasha iyo muxuu ahaayey daruurta biyaha ka imaanaya iyo biyo adiga aadan soo dhaaminin haddii uu beerta ay waraabiso sidaa ku baxdo baa toban meelood meel laga bixinaya laakiin beertu haddii biyo la soo dhaamiyey oo geel lagu soo dhaamiyey oo kharash la geliyey oo baabuur lagu soo dhaamiyey lagu waraabiyo toban meelood meel markaa laga bixin maayo waa la sii kala bariyo toban meelood meel meeshaa niskeed baa laga bixinaya ilan kharash baa beertii galay sooma kharash baa galay oo lagu rafaadiyo xoolaha wax lagu soo dhaamiyey waagii hore ilan matoorada iyo wax ma jirin saas macnaha ayib waxaa kutusaya taana xadiidka saxiix muslim min xadiidi jaabir wuxuu nabigu yuri sal lay slam fima saqat alanhaaru walghaymu alcushuur wixii ay webiyaashu waraabiyaan webiyaasha biyahoodii baa galay oo waraabiyey iyo daruuruhu waxay waraabiyaan waa dhibicda kor ka imaanaysee toban meelood meel baa laga rabaa wa fima suqiya bisaaniyati nisfu lcushuur wixii lagu waraabiyey awrta saaniyadu waxaa la yidhahdaa waa neefka geela ah ee biyaha lagu dhaamiyo waa royga biyaha dhaamiya wixii lagu waraabiyey biyo la soo dhaamiye lagu waraabiyeyna toban meelood meel niskeed wa meel niskeed saas way maanaha waa nisfulcushri nisfulcushri baa markaa ka baxay saasuu nabigu yihi salawatu rabbi wasalamu caleyh intaa markuu inoo sheega kadib yacni waxaa laga wadaa waxyaabaha marba haddii kharashaad iyo wax gelayaan oo biyihii bini aadamku uu macnaha wax wey isagu beerti keenayo oo ma aha kusoo duduwidda maaha hadda aduu kusoo duduwo biyihii socdo aad kusoo leexisay taasi dhib ma leh keli u sameeyo kusoo leexiyo taas lagama wado laakiin waxaa laga wadaa biyo adugu intaad soo qaaday aad yani beertii aad adugu ku waraabisay sida biyahaas xoolaha lagu soo dhaamiyo ama awr lagu soo dhaamiyo maalan baabuurta lagu soo dhaamiyo oo kale saas ayib nisaabkii baa ku yimi nisaabka wax kastoo dhulka ka soo go-a zake lagama rabay qiyaas markay gaadhaan bay zakadu ku waajibaysaa qiyaastuna waa khamsatu awsuq xadiidkeeduna waa xadiidka abu saciidin alkhudri saxiixaynka buhari muslim ay soo saareen nabigu wuxu uri sal lay slam laysa fima duna khamsati awsuqin sadaqa awsuqu waa jamcu wisqin wisqiga wisqigana waxaa la yidhahdaa waa ratirar bay dhahaan soomaalidu wadaadadu waxay dhihi jireen ratirar ayib marka shan wisqi waa shan ratirar wa halkii wasqi taqriiban waxaan u malaynaya waa sitiina saacan halkii wasqi waa lixdan suus waa shantaa wasqi wixii ka yar marka waxay noqonaysaa shan lixdan ku dhuf maawe saddex boqol sooma saddex boqoloo oo saac wa saddex boqol oo saac saddex boqoloo saac wixii ka yar bimacnaa zaka kuma waajibin oo nisaabkii iyo qadarkii zakadu ku waajibaysa ma gaadhin sidaana jumhuur ahlicilmi baa ku tegey shaafici iyo maalik iyo axmed baa ku tegey nusuusta kutusaysa waxyaabaha dhulka laga ka baxa in zake laga bixinayo cumuumanna ee caamkaana waxaa khasisaya xadiidkana khasisaya oo haddii ay intaa ka yar tahay zake laguma leba xadiis ku leey wixii ka badan unbaa laga wadaa macna sida aayadda maalan fi suurati baqara ku jirto o kaleeto anfiquu min ayibaati ma kasabtum wmima ahrajna lakum min alardi wa mima akhrajna lakum min alardi waxay kutusaysaa in yar iyo in badanba in laga bixinayo sooma cumuumkeeda saas kutusay laakiin xadiiskaa inoo sharxayo wuxuu yidhi aayaddu waxaa laga wadaa wamima akhrajna lakum wixii ka badan shan wisqi wixii ka badan saddex boqoloo saac wixii ka yar maya saas wey ilan xadiisku qur-aanka ayuu sharxaya oo caddaynaya macnaha ayib maqaayiistan hadda la isticmaalo ee maalan kiilada iyo gramka iyo marka loo bedelo shantii wusqi meeqay noqonaysa imise kiilay noqonaysa qardaawi wuxuu leeyahay kitaabkiisa fiqu zaka rag badanna waa ku waafaqsan yihi waxay noqonaysaa buu leeyahay lix boqol iyo afartan iyo toddoba taqriiban lix boqol iyo afartan iyo toddoba kilogram wa saasay noqonaysa maa ayib qolyo kalea ka gedisan laakiin way isku dhadhow yihin ragga mucaasiriinta hadda isku dayay inay maqaayistan casriga u bedelaan ma kala agfoga adigu lix boqol iyo wixii uun ka yara sarreeya bay ka dhigayaan macna ayib wuxuu yidhi markaa kadib midka waxyaabaha laga sakeeyo waxaa ka mida isagana malabka malabkiibuu laba qaybood u kala qaaday malab beledi ah iyo mid berri ah malabka berriga waa midka baadiyahaas ay shinidu ku dhaliso midka beledigana malaha waa midka magaalooyinka intay dadku macnaha gaagur iyo wax samaystaan ay ugu dhalisamiya saasoo kale aan malanayna sidaa wax u kala qaadayo malab berri iyo beledi u kala qaadayo berrigana ku waajibinaya midka beledigana aan ku waajibinaynin taqriiban markaan firfiiriyey khataabi buu kasoo gurinaya lakiin xad kale ma aanan ark ayib xadiidka laga faa'iidaysanaya taasi waxa weeyaan waa xadiidka abu daawuud iyo nasaa-i ibn maaja ay soo saareen min xadiidi camr ibni shucayb can abihi can jaddihi wuxuu yidhi nin la yidhahda hilaal oo reer bani matcaan ah ayaa rasuulka u yimi sal lay waslam wuxuu u keenay timirtii waxaan ujeedaa malabkii usoo go-ay toban meelood meeshii buu u keenay wuxuuna ka codsaday nabiga sal lay wasalam inuu u seero tog la odhan jiray salabo la dhihi jiray tog salabo la yidhaahdo oo malaha lagu yaqaanay shinnida iyo inay malabka ka dhaliso yidhi nebi allow togaa hala ii xidho toga hala ii seero bimacnaa waxa weeyaan xima hala iiga dhigo ayib ximaha waa meesha aan la gelin way dadka macnaa waxa wey laga laga ilaaliyo way markaasuu nebigu sal lay waslam u seeray cumar waktigiisii markii la soo gaadhay ayuu wuxuu cumar waraaq u qoray ninka la yidhahdo sufyaan ibnu wahab wuxuu ku yidhi in addaa ilayka maa kana yu'addii ilaa rasuli lah sal ly slm min cushuuri naxlihi ninkaas hilaal la yidhaahdo nebiga wixii uu u keeni jiray oo malabka usoo go-a toban meelood meel ah hadduu kuu keeno hee fa axmilahu salabahu fa axmilahu salbata dheh meeshaa iyada ah sidaa ha ugu ilaashanaato ha loo dhowro yacni ha loo seero sideedii isaguna wixii ha bixiyo meeshaasina sidaa isaga ha u lahaado macnaha ha ugu ilaashanaato wailaa fa huwa dubaabu gaysin ya'kulhu man yashaau hadduu yeeli waayo soomaa oo cufuurtii keeni waayo hade dadkay ka dhaxaysaabun markaas yani waa waa waa waa roob waa daksir roob waay daksir roob way nin walbaa cuni wey markaas markaas macnaha waxa weyaan dadka kama xigo xadiiskaasa marka loo deliishanaya iyo axaadiid kaleo markii laysu geegeeyo yani waxa weye xasan noqonaysa haddayna saxiixba noqonin oo macnaha sunanka ku sugan axaadiistaasa loo deliishanaya malabka in zaka lagu leeyahay saas mana isagana nisaab buu leeyahy nisaabkiisi muuse sheegay taqriiban casharata dawaaniq miya saasoo kale baa lagu qiyaasi jiray baa jira malaha hadda malab ma lama samaystaan umalaynayo dadka in yar baa malab ka shaqaysay yani waxyaaba lagu qiyaasaa jira oo waagaa lagu qiyaasi jiray marka ilaa toban daaniq markuu gaadho baa isagana zakadu ku waajibta wixii ka yar zaka laguma leh culimada qabta way inuu zaka ku waajibayo waxaana qaba in zaka lagu leeyahay oo zaka ku waajibayso alimaam abu xaniifa caleyh raxmatullah axmed ibnu xambal iyo qowlun lishaafici maalikiyada iyo qolyo kalena waxay leeyihiin iyo culimada qaarkood zaka laguma leh axaadiistan asxin bay leeyihin lakin xadiistu waa sugan tahay markii lasu geeyo wabitaali malabka zaka lagu leeyahy wa zakatu zarcin buu yihi zarca zakadiisu uujibad waa la waajibiyey fii arbacin afar dhexdooda lagu waajibiyey qamxin baa lagu waajibiyey qamandi shaciirin heeb wazabiibu zabiibkiina yudaanii waa u dhowya labadaas isaguna la midi ka agdhowya watamru timirtii raabic waxaa weeye waa midda afraysa wamaa fii gayriha inta aan soo sheegnay kayrkood dhexdooda ma ahaaninoo laguma leh shay-in waxba ma ahan oo laguma laha macno wa cushurun toban meelood meel ayaa xaquhaa xaqeeda ah xaqa lagu leeyahay laga bixinaya limucaani mid faa'iidaysanaya xaalay u sugan tahay arrintaasi ilaa limasniyin mooye ilaa limasniyinta xagee buu kasoo istinoonaya wa cushrun xaquha buu kasoo istinoonaya toban meelood meel baa xaqa laga bixinaya ah ilaa limasniyin beertii xoolaha lagu waraabiye mooye beertii xooluhu waraabiyeenee biyaha ay ku baxday xoolo lagu soo dhaamiyey mooye oo fa nisful cushri toban meelood markaad u qaybiso meesha soo baxda meeshaa niskeed khud qaad buui cushra ka qaadina nisful cushri ka qaad awsaaquhaa wasqiyaalkeedu nisaabkeedu uu ku kaamil noqonayahay khamsun waa shan nisaabu bayaanin caddaan nisaabkeedu waa nisaab cad yani waxa wey waa laba kiilo iyo ziyaado waxay imaanaysaa lix boqol iyo afartan iyo toddoba sidaas macnaa waxa wey uu qardaawi ku sheegay kitaabkiisa casalulxima sharidda ama seeridda malabkeeda seeridda meesha la seeray ee ruuxa loo xidhay malabka ka soo go-ay albariyi malabkii berriga ahaayee meesha macnaha waxa weye meeshaasi ka baxsan magaalada ka soo go-ay fiihi waxaa ahaatee zakaatu zakadiisii ba ahaatay zakaa lagu leeyay fuqahada badankood say u badan yihiin malabka uma kala qaadayaan berri iyo beledi midna uma kala qaadayaan malab waa malab bay taagayihin kala qaadidda uu inoo kala qaaday wuxuu leeyahay muxaqiqiin baa qabta u leeyahay qardaabi uu ka mid yahay laakiin waxa weeyaan sida kale loo badan yahay inuu isku mid yahay wal cushru toban meelood meel ayaa yu'khadu laga qaadayaa malabkii saxa waa asaxay bilburhaani daliilku ku asaxay maana xujada cad buu ku asaxay baabun fii tacjiili zakaati zakada dadejinteedii buu baabu yahay wa zakaadil xuliyi dumarku warkaa waxay isku qurxiyaan zakadiisa warakaazi iyo rakaaska sakadiisa duga- du- dukufaareed duugaaleedka wa curuudi caruudi wa curuudi tijaarati iyo ganacsiga alaabtiisa alaabta lagu ganacsado wadayni iyo daynta zakadeeda intaa ayuu zakadooda ka hadlay laa maya buu yidhi laa maya laysa ma ahanin tacjiilu zakaati zakada dadejinteeda oo waqtigeedii laga soo hormariyo bijaa-izin mid banaani ma aha wa xadiiduhu xadiidkiisuna famuhadamu larkaani tiirarkiisa mid la dumiyey waay waa daciif way maana xadiiska sheegayana tiirarkiisu waa dunsan yihiin ma sugna waay waalxulya xullidii dumarku isku qurxinayeen zakihi ka zakee zakiihi ka zakee wasaxa waana asaxay daliiluhu daliilkiisuna waa asaxay bicumuumihi daliilkaa kiisa caamkaabuu ku asaxay wa khusuusihi iyo kiisa khaaskaaba nasaani laba nas wey nas caamana waa leedahay nusuusta ca- nusuusta caamkana waa jiraan nas khaasana way leedahay way macnaha maa fi tijaarati tijaarada iyo ganacsiga dhexdiisa ma ahaanin min zakaatin wax zakaana wa- wax zakaana buyinad waana la cadeeyey ganacsigaad ganacsanaysaan saka laguma leh warkuna waa iska caddi aw jawharin jawhartana iyadana saka laguma leh wa caqaarihii iyo maguurtadiisa wa xisaanin iyo faras isagana saka laguma leh waalkhumsu shan meelood meel fardun waa waajib fi rikaazi duugaaleedkii dhexdiisa khumuskaasaa waajibaya wakayru da intaa aan soo sheegnay waxaan ahayn laysa ma ahanin azakaatu zakadii bihi isaga ma ahan ay fiihi wa cala arujxaani sida raajixa wadaynu dayntiina laysa ma ahanin bihi isaga zakaatun zaka ma ahan uhbitat la sugyaa ha wadaynu dayntii laysa ma ahaanin bihi isaga zakaatun wax zaka ah uhbitat waana la sugay in kaana hadduu yahay madmuunan daynkaasi mid la damaanay wa hayra damaanin iyo midaan la damaanin hadduu yahayba ama mid lagu damaanay ha noqdo ama midaan lagu damaanin ha noqdo saas maa masaa'il intooda badan wadaadka lagu haysto ayuu meeshan baabkan ku rajaxay masalada koowaadi waxa weeyaan zakada waktigeedii ma laga horumarin karaa wuxuu ina leeyahay maya wuxuu ina leeyahay waa cibaado wakti leh waktigeeda in laga soo horumariya ma banaana ila bidaliilin saxiix inaan laga soo horumarin karaynin waxaa qaba taqriiban maalikiyada maalikiyada iyo culimo kale oo weliba madaahibta kale ka mid a qaba in zakada waktigeedii aan laga soo horumarin karin oo lala sugayo waktigii la bixin lahaa ee ruuxas uusan sii bixin karin laakiin culimada badankood waxay qabaan in ay bannaan tahay zakada waktigeeda in laga sii horumariyo abu xaniifa shaafici axmed isxaaq ibnu rahwiya abu cubayd alqasim ibnu salaam raggaasoo dhan baa maray waana madhabka aad moodada inay u badnaayeen ay salafka u badnaayeen ayib istidlaalaadka la daliishanayaay waxa weeyaan waa waa inagu dheeranaya laakiin muhimaddu waxa weye wuxuu yihi xadiidka loo cuskanayo in sekada la hormarin karo waktigeeda laga hormarin karo waa xadiid daciif og waa xadiidka ibn cabaas nabigu sal lay waslam inuu zakada hormarsaday abu daawud iyo tirmidi waa wariyey xadiidkan wuxuu leeyahay saddex cilaa ku jirta ibdiraab iyo mukhaalafa iyo dacfi baa ku jirta xadiid kaloo mursala jira oo cali bin abi taalib laga warinayo oo sheekh albani uu ku xoojiyey xadiidka kale isagana wuxuu leeyahay hushaym tadliiskiisa ku jira ayib isma xoojinayaabu marka leeyahay xadiid kaloo cabaas baa jiro jumhuurtu ay deliishadaan isagana wuxuu leeyahay kuma tusayo macnahaas adiga waxa weeyaan halkaasuu marayaa wadaadka mu'anifka ah laakiin qoladan jumhuurtii waxay marayaan xadiidka cabaas xadiidka cabaas bay leeyihiin riwaayadaas kusoo aroortay bukhaari iyo keyrka kusoo aroortay nabigu wuxu uhi sal lla lay waslam n cabaas wixii lagu lahaa aniga ayuu korkayga yahay khamsada ilaa nasaa-i mooyaane ariiqay soo saareen oo cali bin abi taalib laga warinayo isla xadiidkaasana nebigu wuxuu ku yidhi cabaas sakadiisii waan kasii horumarsanay markaan u baahanay hadduu kaasi asixi lahaa masaladu warkeeduba waa dhammaan laha laakiin kaasaa sixadiisa la isku haysta saas maana amaa kan hore oo ah oo uu leeyahay yacni cabbaas wixii lagu lahaa aniga ayuu korkayga yahay miyaadan ogeyn in uu yacni waxa weeyaan uu muxuu ahaa anna cama alrajuli sinu abiih xadiiskaas way macnaha yacni ninka adeerkii inuu aabbihii oo kale yahay soo moogid marka waxay leeyihiin jumhuurtu wuxuu ka wadaa anigii korka iga saarantaha bimacnaa anaa ka sii qaatay oo anigaa laygu leeyahay horay baan usii isticmaalnay macnaha sidaasaa laga wadaa riwaayaadka kalena ku xoojinayaan amaa xadiid nas ah oon khilaaf ka joognayn sixadiisa mas'ale iyo macnaha dilaaladiisa looma hayo masalada hadduu jiri lahaa dee doodayba ma timaadeen sooma ayib almuhim saasaa loo badan yahay in macnaha waxa weeyaan lasii horumarin karayo ayib masalada labaad waxa weeyaan xullida dumarku ay isku qurxiyaan zake ma lagu leeyahay waynu soo sheegnay waan soo tilmaanay in sida raajix ay tahay in zake lagu leeyahay ayib zakadu inay waajib ku tahay sida madhabka abu xaniifa muxaqiqiin badanna ay qabaan nusuusta laga faa'iidaysanaya in dumarka dahabka ay xidhan yihiin ay isku qurxiyaan zake lagu leeyahay waa laba midi waa nusuusta caamka ah oo zakada in dahabka zake lagu leeyahay sheegtay somaynaa soo marin dahabka markaynu ka hadlaynin baan sheegnay nusuusta sheegaysa in dahabka zake lagu leeyahay nusuustaasi waa caamo ma kala qaadin dahabka la xidho iyo ka kale ma kala qaadin soo caama bicumuumihi wa nusuus khaasana waaba ku soo aroortay oo markay isu tagto sugan waxaa ka mid ah xadiidka cabdullaahi bnu camr bni caas sunanka ku soo arooray wuxuu yidhi haweenay ree yamaneedaa nabiga u timi sal alay slam gabadh bay wadataa gabadha gacanteeda waxaa ku jirta laba jinjimood oo dahab ah markaasaa nabigu wuxuu ku yuri sal ly slam hal tuctiina zakata haada naatan sikada ma ka bixisaa jinjimahan gabadhu qabto sikada ma ka dhiibtaa markaasay tihi maya nabigu wuxu uri sal ly slam ayasuruki an yusawiraki allahu bihima bisiwaarayni min naar ma ku farax gelinaysaa laba jinjimood oo naar ah inuu maalinta qiyaamada alla kuu geliyo iyaga sababtood ma jecesha maya bay ti ka sakee buu nabig salawatu rabbi waslamu aleyh saas way macana xadiid kaleeta abu daawuud soo saaro shaahidu ah oo caaisha ay warinayso axaadiidta markii laysu geeyo waxay kutusaysaa inay waajib tahay dahabka dumarku ay qabaan in laga zakeeyo saasaana raajix ayadana waa masle khilaafiyo fuqahadu islama meeldhigin waxay isla meeldhigi lahayn axaadiistan aan isku khilaafsanyin sixadeeda saas masle ijtihaadiya wey dhinacaaan laakiin waxay u xoog badan tahay inay zakadu waajib ku tahay ra'yigaasa iyadana xoog badan wuxuu inoogu sadexeeyey alaabta ganacsiga noocay dooni ha ahaato saka ma lagu leeyahy mise laguma laha wuxuu ina yidhi wax zakaa laguma leh wax zakaa laguma leh qolyaha yidhi sakaa lagu leeyahayna waynu iska qajijacleeyeen buuri qolada saka ku waajibiyey wuxuu yidhi id laa daliila calaa wujuubi zakaati fiih ila alqacqacata biqawli laktarin buuri inay dhahaan dadka culimada badankood baa saa qaba aynu warkaa un daldalaan may wax kale ma hayaan bule macna bal qaarkood ijmac bayba sheegan buri ijmacna ma jiro cumar bn cabdilcaziz iyo jamaca ka asaxday buu leeyahay inay macnaa wax weeyaan ay yidhaahdeen caruurda tijaara zaka laguma leh asalkiina waxa weya bay leeyihin ruuxa muslimkaa xoolihiisu inay xaraam yoon la qaadan karin ila bidaliil caruurda tijaara iyo alaabta ganacsigana daliil kulatu looma hayo bay leeyihin halkaasuu maraya laakiin sida sawaabka waxa weeyaan alaabta ganacsiga saka lagu leeyahy hadalkaan wanaadku uu sheegay hadal saxan maaha horta jamaahiiru salaf waalkhalaf baa qaba saxaabada taabiciinta a'imada afarta ah daahiriyada khilaafay iyo qolyo la soco laakiin culimada badankood salafan wakhalafan horta waxay qabaan in lagu leeyahay daliilkeedu muxuu yahay jacjaco keliya maa wadaad suu sheeg iyo qacqaatoona masaladu waa masalo daliille waxaa loo daliishanaya aayadda qur-aankeed markanu akriyaynay anfiquu min ayibaati ma kasabtum wa mima akhrajna lakum min alard min ayibaati ma kasabtum fuqahada salafku waxay ku fasireen tijaaraday ku fasireen saas mana ayib leanna dhulkii wixii ka soo baxay haddii la sheegay mima kasabtum waxay yidhahdeen waa un tijaaradii haddii ayna taasi jiri lahaynna waxaaba daliil u noqon lahaa khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakiihim xoolahooda waxaad ka qaataa zako xoolahooda zake ka qaad aad ku daahirinayso ku taskeenayso tijaaradu xoolo ma tahay mise maaha ya soo xoolo maaha bal waxa weeyaan adduunka waa xoolaha maanta ugu badan waay ee la haysta waay haddii la yidhaahdo ninkii shan neef oo geela hayeyna sakaha laga qaado milyaneerka warshaduhu u shaqeeyaanna sika laguma leh ma cadaaladba waba waxaa soo gala shareeca ma sheegto waxaa soo gala shareeca ma sheegto milyaneerka akawntiyadu u buuxaanee macnaha ganacsiga kala wadsana sika laguma leh leanna xoolihiisii ganacsigay ku jiraanoo hawlay ku jiraanoo way kala socdaan shanta neefee geela midka helaan biilkama heli karinna sikaha laga qaado hada laysa min alcadl walinsaan insaafkii iyo cadaaladii shareecada islaamka lagu yaqaanay la timid maaha haddii nusuusta cumuumkeedu ay faa'iidaysay inay tijaaradu xoolo tahay xooloo dhanna sakaha laga qaada ay shareecadu tidhi ciddii tidhaahda tijaarada saka laguma leh oo takhsiisa daliil baa looga baahan yahay soo saas ma daliilkii ka saaray sakada ayaa looga baahan yahay walaa cindahum daliil ila ruuxa cumuumka nusuusta haystaa isaga daliil buu ku fadhiya soo ma ruuxii cumuumkaasi ka saara fardi ka mida afraadda cumuumka gashay ruuxii ka saara asagaa looga baahanya daliilku kaga saaray inuu keeno marka qaxqaxada iyo jacjacadu waxa weeyaan waa kuwa leh taqriiban haddayna eedo daro noqoninba baawar eedo daro aynu iska daynin masaaishan oo kale qaxqaxa iyo jacjaca lama yidhi maanaa waxa weye sideedaba masaa-isha ijtihaadiga ee fuqahadu si rasmi isugu jirt ay isugu khilaafsan yihiin markaad ka niqaashaysa xataa si adabsan baa looga niqaasha laakiin qowlka mukhaalifkaee ku khilaafsan sidiisaba saaxibkiisa lama duro lamana tacniyo daliilkaagi iyo xujadaada iyo tiisa buri sheeg waxay ku dhufcaysantahay laakiin waxa weeyaan lama duro oo macnaa waxa weeyaan isaga ahaan iyo qowlka istikfaaf laguma sameeyo macna ayib adiga ra'yigaasi waa ra'yi laga xoog badan yahay laakiin wadaadku isagu uma horreeya waa looga horreeyey daahiriyada martay maalan shawkani baa laona inuu marayo sadiiq xasan qaama mawi inuu marayo qolyo badan baa maraya macna saas weyan ayib waxaa kaloo isagana inoo sheegay jawharta iyadana inaan zaka lagu lahayn jawharta waana saas khilaaf kama jiro inaan dahabka iyo fidada mooye waxyaabaha kale zaka laguma lahaa caqaarka sidoo kale caqaarku waa maguurtada caqaartu waa dhulka iyo guryaha iyo waxyaalaha maguurtada abaa la yidhaha caqaarka macna ayadana zaka laguma lahaa allahuma in markaasi uu dee ganacsi ay tijaarad noqoto mooye hadduu ninku uu intaasoo guri magaalada ku leeyahay laakiin auna iib u oolinoo guriga uusan gadaynin markaasi guriga laga sakayn maayo waxaa la mid ah waxyaalaha la yidhaahdo yani aan sheegayna shalet mustaqalaadka mustaqalaadka lamid waxyaalaha wixii ka soo baxa un la intifacsado laakiin iyaga qoortooda iyo milkiyadooda aan la wareejinayn oo ruux inuu wareejiyo uusan diyaar ahayn macana ayib ayadana waa la mid yani guryaha iyo maxalaadka iyo kuwaas way macnaha xisaanka iyadana waa faraska caamatu ahlicilmi culimada yani waxa way siday qabaan fardaha iyagana zaka laguma leh xadiid nasan buhaariy muslim kusoo aroorbaa jira oo xadiidkii abu hurayra ah laysa cala lmuslimi sadaqatun fii cabdihi walaa farasi addoonka korkiisa saka laguma leh yani waxaan ujeedaa muslimka korkiisa saka laguma leh addoonkiisa iyo faraskiisa wax faraska uu gaadiidka u ah iyo addoommadiisa midna saka laga qaadi maayo buu nabigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh ayib kadib wuxuu u gudbay inuu yidhaahdo waxa la yidhahda rikaas rikaaska waxa la yidhahda waa dafnu ljaahiliya la dhaha dafnu ljaahiliya islaamka ka hor dadkii dhaqnaayo dhulka ku noolaa wixii ay aaseen marka intaad qodatay baa waxaad u tagtay kayd meel ku jira oo ummadihii hore dhulka ku noolaan jira ay aaseen markaad la soo baxdo shan meelood meel baad sakaynaysaa oo bixinaysa inta kalena adaa iskale dafnuljaahiliya la yidhahdaa saas macana ayib macdan oo dhan maa culimada qaarkood waxay ka dhigeen inay tahay rikaasku inuu yahay macdan kastoo dhulka laga soo saaro laakiin ma macdantu waa laba midna tabiiciyan buu ilaahay dhulka ugu abuuraa sida dahabka iyo fidada iyo jawaahirta kale iyo dhulkaaba lagu abuuraaba midna bini aadan baa geliyey oo dadkaa horreeyey baa intay qodeen bay meesha ku kaydiyeen rikaaska waxaa la yidhahdaa wixii bini aadan intuu geliyey meel ku kaydiyey oo sidaa kaga tegay ku halmaamay ku dhintay adigoo ilahay intuu kuu sakhiray alla soo baxday rikaaskaasaa la dhaha amaa wixii dhulka ku abuuran oo macaadinta kale ah ayadu maaha rikaas loo yidhahdo saa iyada maana ayib rikaaska in saka lagu leeyahay oo saka laga bixinaya ayaa wuxuu yahay madhabka axmed iyo shaafici iyo maalik sidaas way macnaha waana xadiidkii waxaa kutusaya wa fi rikaasi alkhumus buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayib iyadana waa taasoo walkhumsu fardun fi rikaasi buna yidhi wuxuuna yidhi tobankan nooc waxaan ahayn saka laguma leh tobanku waa tobankee waa rikaaskii iyo tijaaradii laba sooma xolyiga miyuu ku daraya ayib adiga dib u tiriya ilaa toban macna wax wey ila markii ugu horeyso toban wayaan baynu yidhi sooma ayib intaa markuu ka baxay baa wuxuu leeyay intaa waxaan ahayn zaka laguma leh intaas waxaan soo sheegay zaka waxaan ahayn zaka laguma leh iyada lafteeda waa lagu haystaayo qaybo kale culimaa qaba in zaka lagu leh lakin isagu daliil buu u waayay markuu leeyahay zaka laguma leh dayntii buu u yimid oo wuxuu yihi daynta iyadana wax saka a laguma leh daynta kaa maqan saka ka sakee lagu dhihi maayo ama dayn laguu damaanay ha noqoto ood og tahay inay kuusoo noqonayso ama dayn aan laguu damaanin ha noqoto oo aad inay kuusoo noqonayo inayna kuusoo noqonayn aadan garanayn midday dooni ha noqoto saka laguma le daynta inaan zaka lagu lahayn inaan daynta saka lagu lahaynba wuxuu u daliishanaya wuxuu leeyahay wixii saka laga bixinayo shardi waxa a ruuxa sakada ka bixinaya inuu milkiisan yahay oo milkigiisa ku jiro sakadu wixii daynta kaa maqana dee milkigaa kuma jirta ule kaasuu daliishanaya macnaha ayib xoolaha marka gacan kale ku jiro gacan kaleeta kaaga maqan waad milkisan tahay oo milki taamaad kay ku jiraan gacantaada lama dhihi karayo intaa unbuu ku wareegaysanaya laakiin wuxuuna ka soo guurinaya sidaa qaba buu leeyahay imaamu shaafici fii qowlihi alqadiim ibni cumar iyo caaisha iyo xikrim iyo cataa yani culimadaas iyo fuqahadaasa laga soo guuriyaa buu leeyahay laakiin badanka culimadu waxay ku tageen zakada in waxaan ujeedaa daynta in zaka lagu leeyahay daynta in zaka lagu waana madhabkii madhabka caankaabuu ahaa cinda salaf ridwan ullahi calayhim leanna waa marka koowaad horta dayntu waa xoolo khud min amwaalihim sadaqatan bay soo gelaysaa sooma waa xoolo waa midda labaade xaggan ah inay gacantaada ku jirtood milkisan tahay dhankaa markay ka fiiriyeenna labay u kala qaadeen dayn aada rajo ka qabto inay kuusoo noqonayso iyo dayn aad ka quusatay maalan ruuxaad isleedahay wuu kuu soo celinaya baa kaa qaba awoodna ule waa kuu soo celin karo tabarteedii leh inuu dadka meermeeriyana aan lagu aqoonin waa dayn ay u badan tahay inay kuusoo noqon doonto waa xoolahaagii oo meel kaa jira marka milkigaagay ku jiraan laakiin meel bay kaa jiraan saas way maanaa amaa midda aad ka quusatay ama aadan rajo badan ka qabin taa lafteeda iyagu waxay leeyihiin saka laguma leh allahuma haddii ilaahay uu kuu soo sakiro markaad heshaad ka sakayn doonto laakiin hadda xisaabin maysa ayib markii ilaahay ii soo sakiro intaasoo sano iyagoo iga maqan baan helay imise sanaan ka sakaynaya qaarkood waxay leeyihin intii sanee kaa maqnayd ba ka sakey waa tii aad ka quusatay ogow qaarna waxay leeyihin hal mar uun ka sakee waa maal mustafaad eh xoolo aad faa-iiday weeye mar hal mar uun ka sakee saasay u kala tegayaan macnaha ayib laakiin in laga sakaynayo way isla qabaan oo macnaha waa u badan yahay ayib wuxuu yihi marka laa maya laysa ma ahaanin tacjiilu zakaati zakada dadejinteedu bijaa-izin mid bannaan ma aha wa xadiiduhu xadiidkiisuna xadiidka sheegaya way macnaha in zakada la dadejin karo fa muhadamu larkaani tiirarkiisu kuwa la dumiyey waay bimacnaa xadiisku tiirarku ku taagay maxay tahay xadiiska tiirkiisu waa sanadka soo ma xadiiskaasi tiirkiisi waa dumi bimacnaa sanadkiisi waa daciifay waay xadiid markii yani waxa wey la daraaseeyo daciif wayaan bu le mana ayib culimada qaar baa sugaya sheekh albani oo kaleeto iyo muxadisiin kaleba way sugayaan xadiidka turuqdiisi iyo markay sugayaan shawaahid iyo waxbay u raadinayaan ayib walxulya xullidii dumarku waxay isku qurxinayaan zakiihi ka zakee wasaxa waana asaxay daliiluhu daliilkiisa waa asaxay xadiis badan baa kuso arortay bicumuumihi daliilkaa kiisa caamka ah wa khusuusihi iyo kiisa khaaska aba waa asaxay nasaani waa laba nas bicumuumihi muxuu ka wadaa adilada caamkee dahabka zakada ku waajibinaysa bikhusuusihina muxuu ka wadaa axaadiista si khaasa ugu soo aroortay doorka dahabka xidhaan in zaka lagu leeyay labaduba marka waa israaceen way macnaha maa fi tijaarati ganacsiga dhexdiisa ma ahaanin min zakaatin wax zaka ah buyinad waana la cadday khilaafu sawaab wey aw jawharin maa fii jawharin jawharta dhexdeeda ma ahaanin zako wa caqaarihi maguurtadiisa dhexdeeduna zaka ma ahaanin wa xisaanin faras dhexdiisana zaka ma ahanin faraska waxaa la mid a bimacanaa gaadiidka yani wax wey la fuulood waalkhumsu shan meelood meel fardun waajib weeye fi rikaazi duugaaleedii gaaladii wixii ay dugto jaahiliyadii ay dugeen dhexdiisa markii lala soo baxo khumus baaba farda waajiba wagayru daa kaa aan soo sheegay waxaan ahayn laysa ma ahanin azakaatu zakadii bihi ay fiihi dhexdiisa maaha wax zako ku waajiba ma jiro cala arujxaani sida raajixa cala arujxaani hadduu ku yidhi macnaa waxa weye inuu khilaaf ku jira adgana sooma tobankaa ka badan culimada qaar baa zako ku waajibnay wadaynu daynkii laysa ma ahaanin bihi isaga zakaatu wax zakaa usbitat usbitat waxaa la sugay in kaana hadduu yahay daynkaasi madmuunan mid la damaanay oo lagu damaanay yacni inuu kuu soo noqonayaad ku kalsoon tahay oo damaanaad haysataa haddaad weydo waa lagu gudayaa cid ku guday haysata damaan baad haysataa wa hayra damaanin mid la damaanay kayrkii hadduu yahay ama ha ahaada mid la damaanay madmuunan wa hayra damaanin ama damaano kayrkii ha ahaada madamaanintaasi waa masder laakiin wuxuu ka wadaa bimacna wa hayra madmuunin buu ka wadaa ismafcuul ahaan waa mid aan la damaanin ha ahaado ama mid la damaanay ha noqo labadaba zake laguma leh buuri daynka ayaduna waa khilaafu sawaab daynka in la tafsiiliyo ayaa sawaabka ku jira macnaha baabun fii masaarifi zakaati zakada meelaha lagu bixiyo ayuu baab yahay Ja- masaariftu waa jamcu masraf waa masrif waxaa la yidhahdaa meesha lagu bixiyo meesha sharci ugu talagalay in lagu bixiyo oo yaxaqu leh macnaha la siinaya xarumat calaa di quwatin waghaniyiha مع آل هاشم والموالي ثاني صرفت كما قال الإله بآية في سورة لبراء لبراءة الفرقان حرمت حرام بين نقطة زكدي على ذي قوة مدحوق صاحب كركي حرام بين نقطة وغنيها غني كيف همتي لها سكذا ميت كذا همتي لها قول علنا سكن حرام بين نقطة مع آل هاشم ree haashim lala aal haashim lala qabo bani haashim walmawaaliya iyo mawaalidoodii walmawaalii mawaalidii ay xoreeyeenna haanii iyaguna waa labeeyaan surifat waa la iilay sekadii kamaa sidaa loo iilay oo loo bixinayaa qaala uu yidhi alilaahu alle uu yidhi biaayatin aayad siduu ku yidhi aayaddaasoo fii suuratin suurad dhexdeeda ku sugnaatay suuraddaasoo libaraa'ati alfurqaani u sugnaatay iyaduna qur-aanka beradiisa usugnaatay qur-aanka beradiisii macna furqaanku waa waa qur-aankii wa qur-aanka beradiisii adiga waxa weeye shicirka waxoogaa laalaaf gelinahaye wuxuu ka wadaa suuratu tawba ama suuratu lbara aayadda ku jirta aayaddaasuu ilahay ku qaybiyey buu leeyahy macnaha sakada ayib wuxuuna yidhi sekadu waxay xaaraam ka tahay nin xoog le iyo nin hani ah oo wax haysta wuxuu cuskanayaa oo laga qaadanaya macnahaas xadiidka abu daawud iyo nasaa-i ay soo saareen iyo keyrkood shawaahid badanna wuu leeyahay waa xadiis saxiixa nebigu wuxu uhi sal lay slam laa xaba fiiha lighaniyin walaa liqawiyin walaa liqawiyin muktasib zekada dhexdeeda wax dheefa kuma laha nin hani ah xoolo leh oo baahidiisa inteeda asaasiga ah wax ku filan haysta sekada wax kuma leh nin xoog badan oo shaqaysan karana isaguna wax kuma leh nin xoog leh oo xamaalan kara isaguna sekada wax kuma leh bu nabir salawatu llahi waslamu caleyh xadiiskaasi waa suwen jumhuur ahlicilmi baana saa ku tagay shaafici abu xaniifa axmed laakiin waxay ku kala tageen haniga xaddee markuu ruuxu haystaa hani way la dhihi karaa aad bay ugu kala tageen laakiin axaadiis baa kusoo aroortay afartan dirham ruux haysta kulli markii laysku soo ururiyo khulaasadeedu waxay noqonaysaa ruuxu baahidiisa asaasiga wax daboola waa inuu haysto saas maana hadday tahay masruufkii hadday tahay marashadii hadday tahay hooygii wax baahida asaasiga ama yani waxa fuduuliyaadka iyo kamaaliyaadka iyo maa taxsiinaadka iyo maa laakiin xaaja alasaasiya wix daboola hadduu haystana waa hani wax daboola hadduusan haysanin oo u gaari karayninna hani maaha marka takhtalifu biikhtilaafi alazmaan wa biikhtilaafi alamkina saas macana meeshan ruuxkeega waxaa laga yaabaa inuu faqiir noqdo meel kale mid joogo intuu haysta haystana inuu hani noqdo sooma dhec saas macana waxaa dhici karta maalan maanta kun dollar ninka haysta nairobi joogo inuu faqiir yahay kun dollar ninkii jooga hayste maalan tuulo meelahaasi joogana inuu hani yahay sooma bkhtilaafi alamkina walazmina saas man xaajadiisa asaasiga un baa la firinaya manaa ruux ayib midka xooga badan isagana shaqaysan karana isagana laguma isagana zakada lama siinayo ayadana waxaad moodaa inay sawaabta waana sida ay culimada qaarkood marayaan wixii uu ka kasban lahaana waa inuu heli karo ama xaaba ha soo guro ama dhuxul ha soo dubo ama xamaal ha helo wixii uu ka shaqayn lahaa waa inuu helo laakiin hadduusan xoog leeyahay oo xamaalan karo diyaarna u yahay meel uu ka shaqeeyo ka xamaaliya wuxuu qaban lahaana uusan hayninba markaasi waa faqiir qawi laana quwadii markaasi waxba qaban mayso sooma kan faqiir oo kale markaa noqonaya macana alxamdulillah kan daciif oo kale oo macnaha xoog lagu tirin maayo ayib qolada kaleeta iyagana uu yidhi zakadu xaaraan bay ka tahay waa nabiga sal alay wasalam aalkiisa aalu haashim reer bani haashim iyo mawaalidooda mawaalida waxa la yidhahda waa dadka iyagu xoreeyeen dadkii addoommada u ahaan jiray iyagu ay xoreeyeen ayagana sakadu xaaraan bay ka tahay reer bani haashim ayib xadiidkaa sheegaya reer bani haashim inay sakadu xaaraam ka tahay abu raabic baa soo saaray min xadiidi abi daawuud watirmidi wanasaa'i abu raabic baa nabiga ka warinaya nebigu sal lay slam nin buu diray reer bani maqzuuma sadaqadu inuu soo ururiyo u diray markaasaa nebigu abu raafic wuxuu ku yidhi yani ninkiibaa wuxuu ku yidhi abu raafic iraac si aad macnaha wax uga hesho abu raaficna mawaalidii buu ka mid ahaa sooma nebigu sal lay slam ha warnigana keen buu sakada intaa idala soo ururiso dee walcaamiliina calayha baa jirte sekada markaan soo ururina waxbaad ka heli gaala ila soo shaqaysada markaasaa wuxuu ihi la xataa aatiya rasuula lahi sal lay slam faasal mayba ku raaci maayo ilaa aan nebiga u tago soo weydiiyo ninga ku raaci maayo markaasuu nabiga u tagay sal lay slam u weydiiyey markaasaa nebigu wuxu sal lay slam ina asadaqata laa taxilu lana sadaqada xalaal nooma aha buu nabi sal lay slam haddaan ahlubeytkiina wa ina mawaaliya alqawmi min anfusihim reerku dad addoommaduu xoreeyeyna ayagay ka mid yihiin oo xukunkooda kale leeyihin bu nabri sal lay slam abu raafic marka waa ahlulbeytki sooma leanna mawlaa rasuulillahi wa sal lay slam mar hadduu min mawaali rasuulillahi reer bani haashim waay marka reer bani haashim iyo mawaalidooda ay xoreeyeen ba sekadu xaaraan bay ka tahay xadiid kalaa sii cadaynaysa nabigu uri sal lay slam sekadu waa awsaaqu nnaas waa dadka wasakdoodii waay ilan sekadu dadkay daahirinaysaa sooma sadaqatan tudahiruhum wa tusakiihim sooma xoolahoodii bay daahirinaysaa jidhkoodii bay daahirin waxaan ujeedaa yani nafsiyaadkooday daahirinaysaa yani dunuubtii bay ka daahirinaysaa marka wax dadka daahiriyey aalubeytka looma quuro aalubeytku sharaf bay leeyihi waa dadka dadka ugu qiimo badan waay hadday ahlul iimaan yihiin oo dad muminiin ay yihiin maana ayib saasaa marka loogu diiday sidaasna waxaa qaba reer bani haashim inaan zakada loo ogolan iyo mawaalidooda jumhuurtaa qaba sida axmed iyo shaafici iyo abu xaniifa waxaa kaloo uu imaamu shaafici haleeshiiyey reer bani haashimka ku daray banulmualibna wuu ku daray banulmualib oo shaafici wuxuu leeyahay aalubeytka zakada loo diiday reer bani haashim keliya maha waa banu haashim wa banulmualib labadoodaas wa ra'yiga shaafici waa raajix waa xoog badan yahay waxaana kutusaya xadiidka saxiixulbuhaari kusoo arooray nabigu uri sal lay slam inamaa banu haashim wa banu lmualib shayun waaxid markay yidhaahdeen maxaad nebigow reer bani mualib reer bani haashim muse annagana nooga tagtay nebigu wuxu uri sal lay slam banu haashim iyo banulmualib islaam iyo jaahiliyaba isku mid bay ahay waa laba reer oo isku mid ah xataa markii nebiga la go'doomiyey reer bani cabdimunaaf oo rag badan ahaa intoodii kale oo dhan go'do intii nabiga kamayna qaabqaadan laakiin reer bani haashim iyo reer bani mualib isku meel bay mareen oo qoladii la go'doomiyey oo xisaarka lagu sameeyey bay ahaayeen marka jaahiliya iyo islaamba dad isku quri ah oo isku quud ah oo isku qaaraan ah oo waxba yani wax walba isku mid ahay mar hadday sidaa ahaayeen xukumka inay sekadu ay xaraam ka tahayna waa iskaga mid sekada la siin maayo waa sida imaamu shaafici caleyh raxmatullahi uu ku tegey waana sida xooga badan mana soomaalida inta ashraafta ah sekada ha iska daayaan warkaas qaata dadka ansaabtooda nasabka ruuxu hadduu sheegto yidhaahdo aniga waxaan ahay ila ashraaftu reer bani haashim wey macana reer bani haashim baan ahay hadduu yidhahdo ruuxa nasab rasmiya oo la garan karo oo khilaafsanna aan loo haynin dadka nasabkooda loo nabadgeliyaa lama galo sideedaba mar hadday sidaas tahay axkaamtii yani reer bani haashim iyo aalubeytka waa in la qaato laakiin waxaa la urursanaya waxaa la urursanayaa siyaara la urursanaya reer bani haashimna waa la sheeganaya waa cajiib soomaalida o dhan markay isu faanayso kulligeed reer bani haashim bay isku ururin soma haddana maca dalika sakadii iyo sadaqadii wax walba waa la urursanaya war waa kaafiya kala dheri kala daaya ayib ciddii marka sidaasoo kaleeta ah oo matala waxa way aalubeytka ah waa in ay sakada ka fogaato waxaa u banaan sadaqadana uma banaan sekaduna hadiyadaa u banaan ayib sida xadiidkii bariira intaas marka waa dadka aan loo ogolayn sekada amaa meesha sekada lagu bixinayo wuxuu ina yidhi waxaa qeexday aayadda ku jirta suuratu albara ama suuratu tawba ku jirta waana aayadda ilahi subxana watacaala uu ku yidhi inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin walcaamiliina calayha ila aakhiri alaaya sideed sinfi bay sheegtay sinfiga koobaadii waa fuqarada sinfiga labaadna waa masaakiinta masaakiinta iyo fuqaradu keebaa sii daran baa la isweydiinaya nusuusta marka la raaco fuqaradu haba iskhilaafsanaadeen laakiin faqiir iyo miskiin faqiirkaa sii daran miskiinkaa dhacda miskiinku waa nin faqiir waa ninaan waxba haysaninba laf dhabartu waa ka jaban yahayba lafta dhabarka baaba jabanba maba kici karaba bimacnaa wax wey wuxuu ku istaagaba ma hayo waxba ma hayo faqiir baa leedahay amaa miskiinka waa ruux wax haysta laakiin wixii uu haystay xaajadiisii asaasiga aad ma dabooli karto sidaa waxaa kutusay aayadda qur-aanka maalan u fiirso alla wuxuu yihi subxana wa tacaala ama asafiinatu fa kaanat limasaakiina doonta waxaa lahaa dad masaakiin ah ma dad doon le baa masaakiina doon baa ugu shaqaynaysa ha waa masaakiin doontu wixii ka soo baxaya haddayna baahidoodii daboolen waa masaakiin laakiin faqiir doon male isagu miskiin laakiin doon waa yeelan karaa iyo baabuur iyo wax waa yeelan karaa ayib marka taas iyo macnaha waxa weeyaan yani nusuus kale marka la cuskado ayaa macnaha lagu kala soonaya lakin waxay ka mid tahay alfaada marka la yidhahdo waxaa la yidhaahdaa alfaada waxay ka mid tahay faqiir iyo miskiin ida ijtamaca maxa ida tafaraqa ijtamaca wa ida ijtamaca tafaraqa haddii faqiir la yidhahdo miskiinkiina waa gelaya gooni haddii loo sheego haddii miskiin gooni loo sheegana faqiirkiina waa gelaya haddii isu yimaadaan oo hal meel lagu wada sheegana macnaha waa ku kala duumayaano faqiirkuna kaan waxba haysanin buu noqonaya miskiinkana ka wax haysan laakiin uusan ku fillayn buu noqonaya markii hal meel lagu wada sheego haddii mid walba meel gooniya lagu sheegana mid kasta kii kale macnihiisi waa wataa saas wey macnaha ma yani sida masalan waxay la mid tahay aliimaan iyo alislaam oo kale saas wey macnaha ayib qoladaasi waa labada hore qaybta labaadi waxa weeye waa walcaamiliina calayha wa walcaamiliina calayha waa qolada ka shaqaysa waa qolada sekada soo ururisa wa ilan dawladdu dad bay diri oo sekada dadka ka soo ururinaya ayagana waxbaa loo garanaya waxbaa ilan shaqay soo qabteen ujuuradoodii iyo shaqadoodii waxay soo qabteen baa la siinaya macnaha ayib qolada xitaa walmu'allafati quluubum waa dadka quluubtooda lasoo dumayo fuqahadii salafka rag baa waxay qabeen islaamkii markuu xoogaystay dad loo soo jiijiidoo loo soo sasababa inuusan u baahnayn walmu'allafati quluubum meesha waa ka baxday ba dhihi jiray wasawaabu waxa weeye walmu'allafati quluubum ilaa qiyaami saaca way taagnaan doonto leanna dad uun ama mu'miniin ah oo iska dacafo ah oo waxoogaa in islaamka lagu sugo la sasabo u baahanna waa jiraan oo dee haddaan wax la siininba kaniisadaha inay aadaan laga yaab laga yaabi karo dhex galaysada inayba xagga iska aadaan kuwo gaalo ah oo in la soo jiido u baahanna waa jiri karaa kuwo islaamka ku cusub oo waxoogaa in iyagana waxoogaa qalbigooda islaamka lagu sugo u baahanna waa jiri karaa maanta maalin looga baaha badan yahan maba jira sooma ilaan bini aadamkii maanta jooga wuxuu noqday cabdu dirham wadiinaar yani waxa weeye boobka kaniisadaha ugu sarreeya odayga ugu weyn ee maalinta dhiba turkiya jooga waxoogaa haddaan u helno wuu iska soo tegi meelba ma jiraanba yani caalamkaad arkayso khaasatan hadduusan mabdac qanciyaba ayna meesha ku hayn waxaan kaniisadahan waxaan iska dhisay inaad arkayso mabdac caqadiya ooy ku qanacsan yihiin oo dad ku qancin karaan ma hayaan waa nooc dhaxla saddex ilaah oo isku ilaaha dad kuma qancin karaan ayaguna kuma qanacsan qacan yani waxa wey waa waa fadlaka aan la fahmi karin waay mar hadday sidaasoo kale tahay marka in la keeno la soo jiido waxoogaa dhaqaalaan bay baantay walmu'allafati qulubu marka baahideeda taagan khaasatan yani dadkan hadda faraha badan ee soo islaamayo yani waxa wey mashaariic in loogu sameeyo goobo wax lagu baro in loogu sameeyo yani waxa wey noloshoodii dib loogu habeeyo walmu'allafati qulubu maanta maalmaha loogu baahi badan yahay bay ka mid tahay mana khaasatan wadcigeenan aan ku noolnay iyo meelo badan oo inala mida macnaha ayib qaybta kale waxa wey waa fi riqaabi fi riqaabidaasi waxa weeye waa addoommada sekadii baa la qaadayaa addoon baa lagu iibinaya waa la xoraynaya addoon mukaatab ahaayoo sayidkiisii la heshiiyey oo intaa haddaad ii keento xor baa tahay ku yidhi intiina la oo raadinaya baa laga bixinaya sekadii baa lagaga bixinaya wuu xoroobaya wa fi riqaab fi riqaabidaa culamada qaarkood waxay geliyeen maxaabiista muslimiinta lagu soo furanaya wa fi riqaabi lanna qoortooda iyagana waa xidhanta waa xabisan yihiin macna qaar baa culamada gelinaya ayb meesha kale wlhaarimiina dadka daymaysan dadka daymaysan ama maslaxa caama ha u daymoobo ama maslaxadiisa khaaska ha u daymoobo dayntiina iska bixin lah isagana dayntaa laga gudaya wa fii sabiili illah waa qaswiga iyo jihaadka qasbiga iyo jihaadka aad baa lagu kala tegsan yahay laakiin fii sabiililahi waxaa loo badan yahay inay tahay jihaadka iyo qaswiga iyo qusaada jihaadkii wuxuu ku saabsan ama yani mushahaar ciidan la siiya ha noqdo ama macadaad iyo qalab loogu iibiye ha noqdo ama isbitaallo loogu sameeyo ha noqdo wax alla wixii difaac iyo jihaad iyo qaswi ku saabsan baa fii sabiililahi gelay amaa wixii ka baxsan may allahuma imaam axmed ba waxaa ka sugan tahay inuu xajka geliye xajkana waxaa ku asaxay xadiid baa ku asaxay uu nabigu yidhi alxaju min sabiil illah xajku wuxuu ka yani dadka in laga xajisiiyo dadka in laga xajisiiyo xajka lagu bixiyo waxaa kaloo sugan nabigu sal lay slam sake la soo ururiyey inuu mag ka bixiyena waa suganta mag inuu ka bixiyo fii sabiil illah unba iyaduna manaa gelaysa marka xaaladaha khaaskaa way soo aroortay laakiin asalka fii sabiil illah baxfi aada u qiimo badan oo waa dhex waxaan arkay nin baa diyaariyey fii sabiili llahi meeshay qur-aan kaga soo ururtay oo dhan buu daraaso ku sameeyey bal fii sabiili llahidan suuratu suura aayadda sadaqada ku jirta si loo ogaado ila waxaa lagu xadidaa qur-aanka isticmaalkiisa fii sabiili llahi markuu isticmaalayo muxuu u badan yahay markuu soo ururiyo daraaso ku sameeye wuxuu yidhi qur-aanka wuxuu u badan yahay fii sabiilillahi hadduu isticmaalo ghazwi iyo duulaan baa laga hadlaya waana istiqraa aada u qiimo badan wa macnaha ilaana isticmaalka qur-aanku u badan yahay taasaa inta badan la maraya allahuma in la helo qeyd khaasa oo macnahan yani kelimadan macno kale u samaynaya mooyaane saas macnaha taasaana fiican in lagu khasiso oo fii sabiililah aan la camimin waxaa sii xoojinaya fii sabiililah haddaynu nidhahno waa camal kastoo khayrya fii sabiililahi waa camal kastoo khayrya haddaan nidhahno bimacnaa intii kaleba fii sabililah way soo gelayaan fii sabiililahi sheegideedu macnalaan bay noqonaysaa marka leanna fuqarada in wax la siiyo soo fii sabililahi ma masaakiintana waa fi sabiili lahi soma ayib wlcaamiliina calayha waa fi sabiili lah almualafati qulubu waa fi sabiili lah alriqaab waa fi sabiili lah alghaarimiin waa fi sabiili lah ayib wabni sabiil waa fi sabiili lah fii sabiili lahi bay kulli soo wada hoosgelaya marka fii sabiili haddaan macna macnihii guud u samayso fii sabiili lahi sheegidda meeshan lagu sheegay macnalaan bay kusoo baxaysa saas mana waa inay markaa sida ay toddobada kalaba macno khaasa uleeyihiin fii sabiili lahina waa inay macno khaasa u yeelato oo macnaha qaswiga iyo jihaadka iyo dulaanka iyo difaaca kaas way macnaha taasaa xoog badan oo macnaha wax weeyaan daliil ahaan iya u xoog badanta ta ugu dambaysana ibnu sabiilka weya waa ruuxa socotada ah oo safarta ah oo sahaydu ka go'day ama meeshii wuxuu ku gaari lahaa aanaysanin isagana zakada ayaa laga siinay xarumad xaaraan bay noqotay buu yihi zakadii calaa dii quwatin mid xoog u saaxiib ah korkiisa ayay xaaraan ka noqotay waaniyiha midkeeda haniga midka wax haystan isagana xaaraan bay ka noqotay maca ali haashima ree ali haashim banumualimna waa la mid ree bani haashim walmawaali mawaalidii ay xoreeyeenna thani way labeeyaanoo iyagay la mid yahay surifat waa la iilayoo waa la bixiyey zakadii kamaa sidii baa loo bixiyey qaala uu yidhi alilaahu alle uu yidhi biaayatin aayad siduu ku yidhi aayaddaasoo fii suuratin suuradda xil ku sugan suuradaasoo libaraata libaraa'ati alfurqaani qur-aanka baraa'adiisa usugnaatay yacni suuratu baraa ama suuratu tawba oo qur-aanka ka mid ah aayad u sugnaat suuradda yani aayadda ku jirta aayaddaas oo alla ku sheegay subxana watacala sidaasaana loo qaybinayaa oo macnaha lama dhaafayo hada wabillahi tawfiiq wa sali allahuma wa sallam cala nabiyina muxamedin wala alihi w saxbi waslem